wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdicasiis maxamed aadan oo u warramay barnaamijka maanhadal ayuu maamulka somalilan ku eedeeyey inuu gacan siiyo ururka al-shabaab ee buuraha galgalaa ayna caddayn rasmiya arrintaas u hayaan maya wax jiroo caddaana weeye markii uu siibaan yimaadaya laasqoray wuxuu waday niman saraakiila oo al-shabaababa waday buurlada galgalu ku dejinayay waxay tageen meesha lagalgala markastoo ay movement iyo gobolaha sameeyaanna waxay wadaan waa nimankan al-shabaabka iyaga al-shabaab labaa wa kala saaran waa dad isku mida hogaamiyaasha alqaacida al-shabaab waa iyaga waxay maraan markay ka yimaadaan koonfurta halkaa xadka etoobiya iyo soomaaliya udhexeeyay maraan burcaa lagu organise gareeyaa beer bay ku leeyihiin meel laada saldhig lagu tababaro waa la qaadaa ceerigaabo rag baa u jooga ay kusoo degaan halkaasaa laga ururiyaa fardaa loo geeyaa raashinkaa loo geeyaa ujeedadoona waxaa weeye inay puntland ku mashquulsho oo waxgaradkooda la laayo saraakiishooda la laayo oo ay buuraha mashquul ku noqoto si ay dalkan usii joogaan ay sool iyo salaad usii joogaan waxay cudurreerka dhigtaan iyo inaan koonfuri degin iyadana marka waa wax jira weeye oo cad sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in caqabad ay ka taagan tahay in dib loo soo celiyo dhulka puntland ka maqan islamarkaana ay suuragal noqon karin in ciidamo puntland la geeyo xuduudaha gobolada sanaag iyo sool waxaana uu tan ku sababeeyey sidan marka ugu horeysa oo iyagii baa caqabad somalilan ka sokaysa noqday oo laf dhun gashay dalki iyo dalkii ku noqday iyagoon dadkii waxna u tarayn ayagoy bajaar habaabina kula socdaa oo dadkii in la difaaco laga saaro cadowgaba iyagaaba ka sokeeya oo caqabad ku ah meesha iyagii baa jooga hub iyo ciidan bay ku haystaan markii meeshii la aadana adiga axbad bay kugu soo ridaya annagu markaa dad puntland inay isku dhintaan waa ka fogayna marwalba marka labaad hadday iyagu meesha ka baxaan oo iyagu ama amaan ama ama ha soo dhiibeen ha soo galeen dowladda puntland ama ha banaanka ha kala yaaceen ay noqoto meesha puntland iyo somaliland waa fursad noo sahlaysa inaanu dadkii iyo dalkii dib isugu soo celina si sahlan docda kale wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdicasiis ayaa ka warramaya qorshaha dowladdu waddo haatan ee arrintaasi ka dhanka ah iyo howlgallada socda annagu xaqiiqda kama gabanayno xaqiiqda ka gaban mayno wax jirana lama dafiri karo haddeerba ciidankii puntland wuxuu joogaa faleegyaalaha iyo iyo galqabooba isagoo habaysan oo u diyaargaraysan waan hore u joogi jirin wax hawl howlgallo badan baa socda diyaargarow badan baa jira wax badan sidaa wax u jiraan dadku waxuma ogaa caqabadna way tahay run marka laga hadla waxaa la yidhi carabka lagama dhowro meesha isimadii baa jooga dad kale oo baa jooga wax badan baa jooga meesha jooga waa caqabad jirta wey sidoo kale isla arrintan waxaa cambaareeyey afhayeenka isimada puntland garaad cabdulaahi cali ciid oo nagu soo booqday xarunta rediyo daljir ee magaalada garowe waxaana uu ku tilmaamay arrintan xadgudub aada u khaldan oo maamulka somalilan uu ku dhaqaaqay waxaa la sheegay taleex in la qabsaday baa la sheegay oo markii labaad ah weeyaan dadku boqolkiiba boqol isku si uma wada fikeri karo oo lamaba helo middaa laakiin taleex hadda haddii qiyaasta halkan aan fadhino la qiyaaso waqooyi bari bay ku toosan tahay micnihii garowe way dhaafsan tahay waay dhanka bari bay ka jirtaa waqooyi bari bay ka jirtaa waddada ka baxda oo baxda oo xeelay dheera marto xalin marto xeelay dheera marto markii fooda loo baxo qardho gaadhigaa ordaya shan iyo toban daqiiqadood buu u soconaya haddii breeg la qabtana labaatan daqiiqadood buu u soconaya mahadal bay tahay waxaa xaggee kaa jiraa ninkaasi markaa waa gardaro saasi gardaro caddaan ah weeyaan taasta reer puntland ayaan u sheegay ugu dambayntiina xildhibaan burhaan aadan aw cabdi oo khadka teleefonka nagula soo xidhiiray kana hadlay dhacdadan ka taagan gobolka sool ayuu yidhi sidan waxaan la soo xidhiiray wax badan baa ii muuqda dhulkii puntland oo horey loo haystay waan laga hadlay mid kale oo hadda cusub oo la qabsaday mid kale lagu soo socda saas daraaddeeda shacabku dadkii soo doorteen baa nahay annagaa dadka wakiilla naloo ka dhigay nabadoonada iyo beelahana soo doortay isimadibaana soo doortay dadkii annagooda wakiilka ka ahayn oo ahay nin shacabkii hore oo la haystay dhulkooda in la xoreeyo oo lasoo celiyo haddii kuwo kale lasii qabsaday haddee inaanu ka aamusno marka ma suuroobayso waxaan anagu la hadlaynaa waxaan la hadlayaa inay kibaar cad ka bixiyaanin dhulkii hore oo la haystay dhulka la qabsaday hadda midka lagu soo socdaba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyayaasha difaaca puntland inay warcad isaga ka dhiibaanin inay xuduudihii sugaanna waajibaad miyay saaran arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada maamulka somalilan ay shalay si rasmiya ula wareegeen gacan ku haynta degmada taleex ee gobolka sool ilaa iyo haatanna ay gacanta ku hayaan maxamed cali axmed radio daljir garowe